أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ah ayaa lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakaysan ee rabadaan kaas oo maalmahan soo socda iyadoona munaasabada ay kasoo qaybgaleen waalidiinka kala yimide degmooyinka kala duwan ee jubbaland kuwaasoo caruurtooda kismaayo u keenay si tartanka qur-aanka kariimka ay qayb uga noqdaan munaasabada oo ka dhacday hoolka daawada magaalada kismaayo waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland labada gole ee dowlada jubbaland culimaudiinka odayaasha dhaqanka macalimiin waalidiin ardayda ah iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam abaalmarino kala duwan uu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ah ee lasoo gebagabeeyey qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda kaalimaha hore galay oo gawaari lagu abaalmariyey iyo sidoo kale ardayda kaalimaha hore galay qudhooda ayaa ka hadlay shucuurtooda ku aadan qabashada tartanka qur-aanka kariimka ah iyagoona waalidiinta u mahad celiyey macalimiintii kusoo dadaalay in ardaydooda ama caruurtooda ay qur-aanka xifdiyaan iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo abaalmariyey ardayda galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad iyo kaalimo kale bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi xuseen wiilkaygana waa cabdirasaaq maxamed cabdi kaalinta koowaad buu galay sax waaye tartanka qur-aanka kariimka ee ka dhaca sanad walba magaalada kismaayo ayuu sanadkan kaalinta koowaad galay shucuurtayduna aad bay u fiixantay maasha allah dadaal dheer oo macalimiintiisi iyo waalid ahaan aska kaashanayna wuu ku yimid iskama imanin dhammaan inta kale soo qaybgalayaasha iyo ragga jaa-isada bixiyey khaasatan maamulka madaxweynahan waanu mahad celinayna waa iska nasiib horta qur-aanku sidiisa waa mucjis markuu mucjis yahayna waxaa laga yaabaa qof aad taxfiid qur-aan u ahaa inuu haddana markuu indhaha dadka hor yimaado inuu waxoogaa shoogo waxaan waa iska nasiib laakiin juhdi badan oo macalimiintiisii iyo waalid ahaan iska kaashanayna waxaas leeyahay waxbay ka qayb qaadatay iyaguna xag kalena nasiib ahaan bayna ku yimid meeshan waa markii labaadu ka qayb galo sanadka hore taalinta shan iyo tobanka u tartamay sanadkana soddonka u tartamay insha allah qur-aankana waxaan rajaynaynaa intaa ka badan baynaan kula sii dadaalo kulankan maanta maata oo lama soo koobi karo dareenkayga ilaahay ayaa i gaarsiiya alxamdulilaah macalimiintii soo dhistay ilaa alifka ilaa saacadan way igu mahadsan yihiin maasha allah waxaan kale ugu mahadcelinayaa madaxweynaha axmed maxamed islaam jasaaka allahu kheyr kheyra wajisaa dareenkayga maasha allah lama soo koobi karo waa dhowaay dareenkayga lama soo koobi karo maasha allah kaalinta lagaa gale soddon jus oo ku faraxsanaay waxaanu meesha ugu mahadcelinaha macalimiinteedii iyo waalidiinteedii iyo madaxweynaha jubbaland maxamed axmed islaam magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdi waxaan galay kaalinta koowaad oo ka galay tartanka sanadka ee ka dhaco magaalada kismaayo waxaan mahad celinayaa madaxweynaha dadka dhammaan kasoo qaybgalayaasha
sanad walba marka lasoo gaaro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa la qabtaa tartanka qur-aanka kariimka kaas oo lagu qabto magaalada kismaayo ayna kasoo qaybgalaan waalidiinta iyo caruurta ku nool deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland